wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dushinta galmudug ee taabaro soo xirtay gabdhaha xildhibaanada golaha deegaanka degmooyinka gaalkacyo abudwaaq iyo haweenka nabadda gobolka mudug ee galmudug tababarka ayaa socay muddo shan maalin iyadoona ay soo ka faa'iideysteen haweenka ka qaybgelay waxayna soo bandhigeen casharadii ay barteen oo muuqaal ah agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dushinta galmudug cumar maxamed cabdi guure ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka shaqaynayso horumarinta haweenka galmudug iyo garabistaaggooda ugu horeyn ayaa waxaa ka hadla maslada lagu saxay tababarkani haweenka ka qaybgalay iyagona sheegay inay ka faa'iideysteen casharo wanaagsan ayna wax uga bedeli doonaan nabadda gobolka mudug iyo horumarinta magaalooyinka galmudug ee cabudaq iyo gaalkacyo walaalaheena oo noo yimid galwaaq sidoo kale waxaan soo dhaweynahayaa gabdhaha degmada gaalkacyo waxaan kaloo soo dhaweynahayaa suldaanka agaasimaha iyo hay-ada shaqada noo wada wiilashaa matalahayay dhammaantiin waxaan leeyahay waxay hawshaa noogu dhammaatay guul iyo barwaaqo waxaan ka baranay miskixiyan inuu qofka marna xun yahay marna fiican yahay qofka waxaan ka baranay inuu maaragtay waxna xali karo lana xali karo sidoo kale waxaan ka baranay dulqaadka iyo samirku waxyaabaha uu muhiim muhiimka ku yahay inaan sidoo kale noqon karno maanta nabadoonno waxna maslixi karo lana maslixi karo degmada caawa waxaan ka socdaa kalwaa oo macnaha ku matalayaa gabdhaha waxaan aad iyo aad u bogaadinahayaayo mahadnaq u soo jeedinayaa dadkii halkaan tababarka quruxda badan noogu qabtay ayagoo waxaanaan aqoon jirin waxana waxaan isu haysana dada khibradda maaragtaa bulshada u dhammaystiran tahay laakiin waxaan ogaanay wax badan inay naga maqan yihiin sida hadda qodobadii maaragta maskaxda dhisidoo kale isqancinta qofka shaksiyadiisa asagoo inuu isqancin karo inaad marna isxallin karto marna isdelin karto marna adigu isla sheekaysan karto isqancin karto waxyaaba badan baa ka faa-iidnay waa soo dhaweynaynaa waxaan bogaadinaynaa meel kastaba kuu joogaan in la ballaariyo in loo soo celcesho gabdhuhu haddii saas loo dhiso oo meeshay joogaanba inay awalba waa qaban jireen wax bedeli karaan lagu dhiirageliyo run ahaantii meesha hadda ay joogaan waa ka hormari lahaayeen insha allah waana ka hormari doonaan ugu dambeynta ayaa waxaa soo xiray kana hadlay tababarka loo qabtay gabdhaha magaalooyinka alkacyo cabdulwaaq agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dinta galmudug isagoona sheegay in galmudug garab taagan tahay isagoona sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha galmudug garab taagan tahay haweenka galmudug ayna ka shaqay doon si loo hormarin lahaay ayna qayb uga qaadan lahayn nabadda iyo xasiloonida galmudug deegaanka oo runtii waqti badan ka soo wareegeen oo aad ogtihiin golayaasha deegaanka inay runtii shaqooyin fiican ka qabteen deegaanadooda sidoo kale aan u taagnayn intaasi inaan si guud cabacitiga la dhiso golayaasha deegaanka iyo maamulkaba sidoo kalena hadda loo socdo xili doorasho oo shalay odayaal idinsoo xuleen oo aan ognahay dhibkaa kasoo marteen in runtii gabar golaha deegaanka lagu soo daro intaas kabacdi waxaa la isweydiiyey waxay u baahan tahay runtii in isdhexgal aqoontooda ay ku kala qaadanhayaan la helo dabcan waxaan rajaynayaa haddaan qaldanayn intaaad macalimiinta ka hesheen inta idinku kala qaadateena ka badan oo aragti ah hadafka loo socodina runtii midaas waaye oo aan rajaynahayo inaa maanta cilmi fiican ka hesheen sidoo kale waxaan rajaynaynaa wixii aad barateen inaan meelcidaan looga tegin laakiin dibna loogu laabto deegaankii implementation lagu sameeya qof kastaahi uu ka bilaabo naftiisa horta inuu dabaqo wixii oo wixii waan aragna waan qaadana waan ka tagna aysan noqon laakiin lagu dhaqmo sidoo kale waxaan rajaynaynaa xaafiisyada aad joogtiin aad ka tirsan tihiin haddaad tihiin qabdhaha nabadda iyo haddaad tihiin golayaasha deegaanka intaba inaad runtii xaafiisyada aad joogtaan ka hawlgelin doontaan shaqooyinkii runtii iyo qorshayaashii halkaan ka qaadeen annaga aad galmudug ahaan runtii inaan de nabadda iyo golayaasha deegaanka intaba cabacitigoodan dhisno waxay runtii activitya oo runtii dhaqdhaqaaqya ku samayn karaan oo laga taakuleyn karaan laga taakule diyaar u nahay sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan runtii oo ka go-aan dowlad ahaan inaan runtii dumarka ay dowladda qayb ka ahaadaan inay dadka go-aamada qaata qayb ka ahaadaan ina runtii xaafiisyada ay joogaan ay ka ahaadaan leaders laakiin aysan ku dulmanaan intaasba insha allah waa un diyaarsannahay dowlad ahaan waanan kaga shaqaynayna hadduu ilaahay idmo maxamed cabdulaahi sidhi warbaahinta dalsan gaalkacyo
wasaaradda arrimaha gudaha federaalka tinta galmudug ayaa ku holansiila horumari lahaa haweenka galmudug kuwaasoo qayb ka ah dadaalada lagu xojinayo nabadda dagaalka iyo horumarinta bulshooyinka galmudug